mas-uuliyiin ku tirsanaa maamulka jubbaland oon ka horeyana wasiirada caafimaadka howlaha guud iyo gargaarka maamulka degmada kismaayo xariga ku jaran xarun caafimaad oo lagu hirgeliyay deegaanka qaamqaam oo ku yaala waqooyiga magaalada kismaayo xaruntan cusub iyo la filanti wal ku bedela baahiyaadka caafimaad ee ku jira qaamqaam iyo deegaanada kale ka hareereysan oo bulshada deegaankaasi muddo dheer iyo sugayana helowka adeeg caafimaad oo tayo leh gudoomiyaha deegaanka qaamqaama cali faarax ismaaciil oo munaasabada ku hadalayaha dhawaay dhismaha xaruntan caafimaad ee lagu hirgeliyay deegaanka qaamqaam soona xusa inta bulshadan horseeda doonta horumar caafimaad oo dhammaystirana ilaahay baa mahad iska leh maalin aan ka badnayn muddo uun laba bilood oo wax dhiman ah meeshan aan hadda xadhigga laga jaray bannahan bay ahayd waxba kama dhisnayn waxba kama jirin maantana waa kaa aynu aragno allahaasaa marka hore mahadda iska leh waxaa kale oo aan uga mahad celinayaa intii baxsatay ee sadaqaysatay ee dhiibatay intii ka talisay intii u talisay intii u dhibtootay intii jihdiga iyo dadaalka badan ku soo bixisay intaba waa uga mahad celinaynaa runtii waa haddaanu nahay deegaanka reer qaamqaam waa noo maalin farxadeed farxad weyn bay noo tahay in maanta xaruntii caafimaadka la xadhig jaro oo aanu baahi weyn iyo dhib badan iyo maxaanku idhaahdaa xaalad adag ugu jirnay inay maanta naloo xadhig jaray shaqaynaysa wixii maanta ka bilaabno aad baanu ugu faraxsannahay waan soo dhowaynaynaa annaguna dadaalkeeda iyo ku-talagalkeeda iyo maxaanku idhaahdaa doodeeda iyo gudbinteeda iyo ribooyadeeda iyo meesha laga dhisahayo intaba sii diyaarinteeda yaanu qayb ka ahaynoo ma aanaan iskama aanaan fadhiin dhanihii kale wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada maamulka jubbaland ismaaciil axmed garas iyo ballanqaaday intay wasaaradda sii xoojiyi doonta dadaalada lagu hormariyo xarumaha caafimaadka iyo koronqaadowka adeegyada bulshada si landaboola baahiyaha caafimaad ee bulshada deegaanada maamulka jubbalana reer qaamqaam waxaan u malaynayaa waa nasiib ogtihiin xarunta intaan leeg oo laydiin dhisay siduu wasiirku sheegay waxaa la rabaa marka dambe oo lasoo noqdo iyadoo derbi ku wareegsan yahay annagu idiin keenayaaye iyaguna iskaa waxqabso ku dhistaanba sanadkan sanad goortan goorteeda inayna saa u bannaanaanin inay xaruntu inta ka weynaato oo dhulbaa xaggan ugu yaallee aan qaybo kale ku darno oo ka waaweyn oo macno weynu yeelo oo isbitaal ku noqdo hadda waa m c h waxaan rajaynayaa sanadka dambe inaynu isagoo isbitaalah aanu isugu nimaadno oo baahida magaalada kismaayo u baahanaysa inay iska yaraato waa laga dhisiyaa isbitaal meeshan la yidhaahdo istanbul iyo iyo buulabartiga dhexdooda meelaha laga dhisayaa oo isbitaal weyn ah guryahan cusub oo dibal solutionka xalka waaraa laga dhisayaa marka isaga naftiisu wuxuu noqonayaa wixii looga baahdo isbitaalka kismaayo loo aadi lahaa insha allahu tacaala halkaa in lagu lagu xaliyo waxaan waxaan rajaynayaa degmada caafimaadka degmada mas-uuliyiintoodu inay qadar jaarati xoogga saaraan annagoo aan saaraya cabdifataaxna naga gaarsiiyaya yoontooy meelihii aad ballan qaadeenbay kow iyo laba ka ahayd marka insha allahu tacaalaa yoontooy sanadkan sanadkiisa ama inta ka horeysa inaynu ka furno kanoo kale qof wax sadaqaysta iyo lama waayayo qof sadaqa jaariya baxsada insha allah inaad xooga saartaan oo cabdifatax fariintaa naga gaarsiisaan ayaan idinka codsanayna insha allah idinkuna waa mahadsantihiin guryihiin isbitaalkiina ilaashada isbitaalkiina ilaashada insha allah deegaanada ka hareereysan waqooyiga magaalada kismaayo welibaa ku noola qoysasa danyareen badan xoolodhaqati iyo beeraley aanaas oo ka adagtay helitaanka adeegyada asaasiga oon ka horaya caafimaadka iyo walbarashada